maanta farxad weyn bay noo tahay garoonkii caalamiga ahaa ee caasimadda somalilan cigaal international airport oo ay ka soo degeen diyaaraddii ugu horraysay shan iyo konton sano ee ugu weynayd new generation waa diyaarad casri ah oo maanta diyaaradaha ka duula ethiopian airline air dream line baa ka weyn farxad weyn bay noo tahay waxay muujinaysaa horumarka iyo waxqabadka madaarkan laga sameeyey ee xukuumadda somalilan ee uu madaxweyne axmed siilaan iyo galwadeenka ka yaha ay ku tallaabsatay markii aannu furray saddex maalmood kadib waxaannu bulshada u sheegnay wasaarad ahaan inaannu ku jirro sidii aannu falaytyada u soo kala wareejin lahayn berrina qaar baa iman doona waxaannu ku rajoonahay daalo inay halkan berrito diyaaraddeedii timaaddo shaqada halkan laga qabtay shaqo weynaa waa shaqo sidii loogu talagalay loo qabtay waa arkaynay maalmahan qaarkood in qaar ka mid a warbaahintiinnu oo aan isleeyahay anigoo u mahadnaqaya warbaahintu doorka ee horumarka nolosha iyo warfidinta somalilan ka qayb qaadato oo ay tahay waxaynu ammaan ku leennahay haddana qaarkeed waxaan arkaynay aan runtii muddo kar ahayn siday u dhegayeen in shaqadii qabyooday in ranwey burburay in wax runtii ay waxba ka soo degi kareen oo aad iyo aad u hoosaysa ummaduhu way ku faanaan waxa wanaagsanee u qabsooma waanay isu qiraan guulaha siday isu dhaliilaan ee waxa ka xumaada la isugu dhaliilo ayaa guulahana laysugu ayaa laysugu qiraa waxay guushan iyo waxqabadkan xukuumadda in runtii ma ahayn muxuu ahaaye in la qariyo in la muxuu ahaaye la dembabasana ma ahayn soomaalidu waxay tidhaahdaa runtii waxaan leeyahay gabaygii salaan carabi ninuu sidaasoo kale wax ka filayey oo xaaladdaasoo kale kaga bakayli buu lahaa waxba yaanu xeer ka imaran xoolana isiina xaashee nin liban kaa xistiyey xumihi waya indhaha caafimaadka qabaa way arkaan kuwa buka ee daafkiiyo bakoorada qabana waxaanu leenahay ilaahay shuushka ha ka qaado oo waxa wanaagsanee aannu qabanaynana ha tuso waxa dhaliisha lehee nala tusana biniaadanku wuu qaldamaaye waa u maskax furannahay runtii dee ragga qaarkii waxay ka dhigan yihiin qoraxdaa muuqataa in la tuso inay qorax tahay taana waxa uu nin carbeedoo gebiyey wuxuu yidhi fakayfa yasiixu biladhaani shayun id اxtaaja annahaaru daliilan siduu caqligu u aqbali karaa waxba sidiisaba hadday qoraxduna markhaati u baato marka waxaan leenahay runtii waa guul weyn oo qarankan u soo hoyatay idinkuna aad iyo aad ba umahadsantihin
maadaamay diyaarta ka midtii kuwa ugu waaweyn ee Ethiopia ka howlgala may sii socon doontaa in garoonka Hargeysa ka howlgasho mise tusaale u baahay inaad joog kaga bixisaan deedeennii kasoo baxay
kaftan laguma bixiyo xamsow falaytyada iyo duulimaadyada dhoolatus iyo munaawaraadna ma gasho sayfatiga waa walba ka mid haddaanay bayloodkaa iyo diyaaraddaa shirkadda leh aanay hubin inay halkaa ka degayso ama ka kacayso may soo direen daraasad camiiqaa lagu sameeyey waxaan muxuu ahaayey maalinba rakaabka ay hayaan bay ku xidhan tahay diyaaraddoodu maalintay rakaab badan hayaan ama qaadayaanna tanay soo direen siday berberaba iminka uga obradka uga shaqaynaysay maalinta ay mid yar rakaabku yarayna mid yar bay soo dirayaan sidaasoo kale diyaaradaha kalena waa sidaasi la mida daalo iyo jubba iyo markaa waxa weye waxaani wax kaftan iyo ciyaariyo iyo siyaasad gala maaha iyo muxuu ahaye waa wax nolosha iyo rasmiya sidaa ay ka wada qirayaan ayaa ranweygeennu yahay mid rasmi oo wanaagsan ranweyga waxaannu doonaynaa inaannu qayb kale xukuumad ahaan ku darro si diyaarado dunida maro oo dhammi ay u iman karaan iyadana wakhti aan fogayn iyo lighting systemkii iyo waxaasoo dhan wakhti aan fogayn oo bila ka badnayn ayaa noo qorshaysan inaan ku dhammayn aad ba mahadsantihi